Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu dhacay application loogu magac daray Adidas USDT kaasi oo lacag ay dhigteen. Application-kan ayaa dadka lacagaha dhigtay waxaa loo sheegay inay heli doonaan faa'iidooyin joogto ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa raadiyo Beerula uga warramay lacagaha ay dhigteen iyo sida loogu dhacay.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada lagu dhacay application-kan laga leeyahay dalka Mareykanka. Application-kaas oo magaciisa la yiraahdo USDT oo Adidas waa magaciisa. Kaasi oo inta badan lacag la dhigto. Ee waxaan dhiganay lacag dhan saddex boqol oo doolar ayaan dhigtay. Waxaan filayay inay maalin walba ii soo baxayso lacag dhan boqol iyo lixdan doolar. Lacag dhan inay ii soo baxdo ayaan filayay boqol iyo lixdan iyo laba doolar. Ee balse waxaa nagula xujiyay in aan lacago kala dhigano oo dhan shan boqol oo doolar. Ee si aan u helo laba boqol iyo todobaatan doolar. Sidaas ayaan ku dhacanahay. Waxaana ka mid ahay dhalinyarada lagu dhacay app-kaas oo magaciisu la yiraahdo Adidas. Ee waxaan dhalinyarada ku bogaadinayaa in ay ka digtoonaadaan app-kaas oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
Bismillahirrahmanirrahim. Magacayga Abuukar Isaaq waxaan ka mid ahay dhalinyarada isticmaasho app-kan loo yaqaano USDT ama application-ka si qof walba u yaqaano. Ee application-kan USDT inta badan waxaa waaye dhalinyarada isticmaasho. Sidaas darteed dhalinyarta ayaa lagu dhacaa ama qof kasta oo mataqaana yaqaano qaabka mataqaana loo isticmaala application-kan. Application-kan qofka maalinta ugu horreyso wuxuu gelinayaa saddex boqol oo doolar. Ee maalinta koowaad wuxuu qaadana boqol iyo lixdan. Yacni maalinta ku xigto sidoo kale boqol iyo lixdan uu qaadanayaa. Marka ee dhalinyarta waxaan kula talin lahaa inay iska isticma ay iska dhaafaan application-kan aysan wax iska gelin.
Tuugada online-ka ah ee isticmaasha baraha bulshada ayaa dadka u soo saara application-no iyo website-yo si wanaagsan loo qurxiyay iyadoo maalmaha ugu horreysa ay siiyaan dadka maalgashada lacago badan si ay u keenaan dad kale oo aaminay dhaqaalahaasi.